qaadiriyo qaadiriya waxay yidhaahdeen ilaa sheekh cabdiqaadir maahane sheekh cabdiqaadir baa amarka ilaahay intuu ka hor yimaadoo diido weliba suu doona intuu ka yeelo wixii ilaahay xukumaya amarkiisa laad ku dhufan bay yidhahdeen iyagaa sidaa yidhi oo marka ilaahay uu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi gaal niman qof ku dhinta ilaahay u dembi dhaafi maayo ee ay leeyihiin gaal dabcaabud ahaabaa intuu dhintay sheekha jeclaa baa qabrigii markii lagu weydiiyey rabbigaa waaya yidhi ma garanayo oo nabigaagu waaya layidhi ma garanay yidhi oo diintaadu maxay tahay ma garanay yidhi war maxaa taqaanaa sheekh cabdiqaadir baan aqaanaa yidhi ee ilaahay intii la weydiiyo yidhi war cadaaboo naarta geeya sheekh cabdiqaadir bud intuu meesha ka soo yidhi oo malaa'igtii gacmaha ka qabtay muran dheer kadib oo malaa'igtii ay dacwootay ilaahayna wuxuu leeyahy cadaaba cabdiqaadirna waa diidan yahay markii dambe waxay yidhaahdeen wuu hanjabay cabdiqaadir wuxuu yidhi haddaad ninkaan naar geysaan naarta dhan baabaan lugta ku dhufanon kala daadin war rabbi ow saasuu leeyahay uusan naarta naa kala daadinine nooga daaya jannada nooga geeya gaalkiisa taasaa markii ilahay halkaama ka socday saa hadday noqoto ilaahay baa wuxuu ku baryo tama yidhahdeen yuusan naarta naga guda naga xirinoo naga baabi'inine nooga daaya gaalkiisan gaalka ahay ee dabcaabudka ahayn ilaahay baa aqoonin rumaysnayn jannada u geeye waxaa kaloo yidhaahdeen sida tafriixu lkhaatirka laftiisay ku qoran tahay naag baa u timid oo tiri sheekh cabdiqaadir oo ilmaan rabaa markaasuu wuxuu yidhi ii kaadi aan looxul maxfuudka kuu jalleece saasuu u jalleecay qorka uga fiiriyeyo wuxuu yidhi heblahay looxul maxfuudka ilaahay wax ilmaa kuuma qorin markaasay waxay tahay in gurigaa ka bixi maayo adoon ilmaysiinin markaasuu ilaahu hal wiil naga sii kitaabkooda ku qoran tahay markaasuu sheekh cabdiqaadirow waxba uguma talagelin ilaahu laba uga dhig war seer wuxuu wadaa ilaahu saddex uga dhig warhe afar uga dhig war kada kada shan uga dhig warnima maxaad dabacsan tahay lix uga dhig bas bas bas bas toddoba uga dhig waan siinaynaa jooji sideed ku khatim sideed wiil bay dhashay yidhahdeen wax hadalku dhex maraya waxay ku leeyihiin waa sheekh cabdiqaadir iyo ilaahay nimankaasi hadday ku yidhaahdaan wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi baan rumaysannahay wahuwa alwaaxidu alqaharu beentood wey waxaasaan rumayn ilaahay baa wax allaalay wuxuu doono sameeyo cidi kuma dabagasho labadaa isqaadan maayaan idinkuna waa aragtaan inayna isqaadanaynin ilaahay baa wuxuu doono samayn qadihiisi iyo xukunkiisi iyo amarkiisana cid hadal ka keeni karta ma laha laa yus'alu camaa yafcalu wuxuu samaynaya lama weydiin karo walaa yakhaafu cuqbahaa gadaal in looga daba qabsadoo lagu dhegdhega kama baqo iyo ilmo umaadan qorina ilaa ilaa waa inaad siisaa intaa anigu gartaadna siin gaalkan haddaadan jannada geynin naarta dhaneed gaalada ku cadaabaysaan kaa xiri oo yaduna naga xirine nooga daaya gacanku gabadso ilahay lagama dhigin horta qoladaa u sheega qolo kaloo suufiyadana u sheega qolyihii awliyada waaweyn sheegan jiray oo iyaga laftooda aan soo sheegna ayna ka marnayn oo ibn carabi ibnu carabi iyo alxaatim iyo talmasani iyo quruubkii lamidka ahaa iyagana u sheega waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdo alkawth magaca la yidhaahdo so hadda lama yihahdo akhina ya qaw so lama yihahdo madad ya jilaani so lama dhaho awthka iyo awthulacdam waxay ka dhigantay miyaa taqaanaan markii isaga quطbi baa tahay lagu yiri manaaqibka waxaa ku qorayd quطbi baa tahay igu dhaheen markaasaan yidhi waad i caydeen qudbi waaba askari dabla'a buu ii yahay aniga agteeda ka yahay aniguna garaada weyn baan leeho janan baan ahay markaasuu wuxuu yidhi kullu qudbin yatuufu bilbeyti sabcan qudbi kalaba isaga kacbada ay aadaan bu nimanka qudbiyadeeda wax weyn moodaysaan iyaga kacbada maka intii aadaan soo tawaafo waana albeyti taa'ifun biqiyaami anna kacbada intay timaad igu wareegta kuwaasaad igu soo matelaysaan baa saa oo garaada weyna markuu sidaa lahaa qawdka waxay yidhaahdeen qawdka iyo afar kaaliye oo aqtaab oo aga jooga baa qaaru xiraa godka nabiga loogu waxyooday maka ku yiilay bay fadhiyaan qowdku dhinaca bari buu usii jeedaa kitaab luqal suryaaniyo yahuudiya ku qoran baa yaalla uunka waxaa ka dhacaya afar iyo labaatankii saac afartaa iyo qowd lacdamku mar bay shiraan ilaahay wuxuu afar iyo labaatanka saacee soo socda dunida ku xukumay bay miisaanka saaraan waxay kala sandhayaan wixii socon kara iyo waxaan socon karin qowdu lacdamkaa kala xukuma marka markii lasoo bandhiga ilaahay saasuu afar labaatanka saa soo socota dunida ugu talagalay taaya taana ma socon karto qowtu lacdamkaa wixii soconaya waxaan soconayna tiin baraha saaray dhin dhig ka siiya haddaba yaa kala awood weyn soo wasaaraddii de wax soo diyaarisay wasiirkii maya yidhi un maah ilaahay wuxuu dunida ugu talagalay qowtu lacdamkaa maya dhihi haddaba ilaahay subxana wa tacaala inaan nidhaahno laa yusalu camaa yafcalu cidi kama hor iman karta iyo inaan waxaa rumayna isu keeni mayno muslimiintii lalahaa laba muslim islaam sheegatoo isku qabatay ma leh waa laga daba yimid suufiye iyo qaadiriyo qaadiriya maa inagu ka naqaana oo dariiqooyinka qaadiriya keliya ma aha qaadiriya keliya maaha tiijaaniyada marka ha u tagto tiijaani waa ilaah camal baa loo sawirayaa axmed itiijaani marka saas darteed nimankaas khadka ay qaabmareeni waa khad ilaahay waa laga awood badan yahay maamulkiisana waa laga hor iman karaa qolo maamulka ilaahay iyo qadarku qadaray diidi diidda ama yeeshaa jirta oo waxay diidaan ilaahay unan meel marin karin bay dariiqooyinkii iyo suufiyadu rumaysan yihiinoo aan hadda idinka soo gurinay arrimaha waxaad ugu tegaysaan ama alinsaan alkaamil cabdilkariim aljiili ama alibriis licabdilcasiiz idabbaaq ama fusuus alxikam iyo futuuxaat almakiya ibni xaatim ibni carabi alxaatimi oo nimanka maxaa loo yaqaanaa kibaaru lmutasawifa nimanka waxaa weeye garaada gooyey baa loo yaqaanaa kuwii shuuciyada waxaan maqli jiray iyagoo yidhaahda markaadi garka xiritaankiisay kuu qabsanayaan garka maa xirti bay kuleeyihin markaas hadday war idinka shuuciyaa tihiin karil markis iyo lilan iyo garka ma xiri jirin naga daaba kuleeyihin ninkaaga nis nacay oo garaada gooyey weeye karil markise marka nimanka suufiyadu halka iyaga ay gaarsiiyaan karil markiskoodii ah ibni carabi rag kuwaasoo kaleeta ah ee iyagu niman waaweynaado caarif bilaahi weeye ay leeyihiin nimankaa weeye niman kale maamulka ilaahay adduunka haddaan kawthul acdam ku ogolaanin waxba ka socon maayaan hawsul acdamka hadduu diido wixii ilaahay qadaray socon maayaan nimanka sidaas leh ha ogaadaan waxa ay rumaysan yihiin wixii muslimiinta muslimiinta inta firaqay lahaayeen wax diiday aan jirin bay diideen marka curuwa qahrin annagu waxaanu leenahay wax ilaahay doonay iyo waxuu xukumay iyo waxuu qadaray iyo faluu sameeyey cid ka hor iman karta iyo cid diidi karta iyo cid hor istaagi karta iyo cid hadal ka dhihi karta midna ma jiraan laa yus'alu camaa yafcalu wuxuu samaynaya cidiba ma weydiin karto in la muxaakameeye iska daa in lagu gacansayroo gacankugabal laga dhigi iska daaye arintaa haddaadan rumaynin muslim ma tihid ama tuko ama ha tukanin ama soon ama ha soomin culugu qahrin ilaahay haddaadan u ogolaanin gaal waxaa tahay adiga iyo yuhuudiga iyo kiristanka iyo majuusta waxba isma dhaantaan waayo ilaahay ilaahaad caabudaysaaye kii diinta soo dejiya laynoo diray ma aha ilaah caajiz ah oo tabar daran oo laga awood badan yahay oo afar awliye iyo wadaaddo ay cayrsadaan baad rumaysan tahay annaga ilaahan caabudayne nabi maxamed soo diray qur-aankana soo dejiyey ma aha ilaah caajiza ma aha ilaahay ay wadaaddo cayrsan karaan uunka dhan hadduu isu tago ilaahay wuxuu siiqadari unbaa socon wuxuu xukumo unbaa fuli siduu doonuuna yeeli cid ka daba hadli kartaan lama arko saa haddaadan rumaynin ma tihid muslim hayslugoyni talabaadii culuwa sha'ni ilaahay darajo sare inuu leeyahay oo erayga afkaaga ka soo baxee alla ku saabsanna ammaan iyo qadarin uu noqdo qalbigaaga iyo uurkaaga waxaa ku jirana ammaan iyo qadarin ay noqoto wax allaalay wax kastooo maankaaga iyo maskaxdaada ku wareego alla ku saabsanna wax wanaag iyo ammaan iyo qadarina ay noqoto wey hadduu ereyga afkaaga ka soo baxo dhaliil iyo liiditaana iskabadaa cayb bareer ood caydee haddii erey dalabla uu kaa soo baxo diinta waad ka bixi diinta banaankaad ka istaagi haddii aad qalbigaaga ku qabato ilaahay ceeb iyo dhaliil inuu leeyahayna diinta waad ka bixi haddii shaydaan hadal maskaxaaga ku soo tuurood markaa iska celisayba intuu noqon waayo madaxaaga intuu ku soo dhaco uu kugu nagaadana diinta waad ka bixi saas darteed markaad rabbi laga hadlayo subxaana wa tacaala magaciisa la soo qaado sida loo soo qaadayaay waa inay si ammaan iyo sharaf iyo qadarin iyo qiimayn iyo xushmadi ku jirta noqotaa waa inay si weyneyn ku jirta ay noqotaa saa dartee culmada muslimiinta maxaa tahay gor qaala tacaala sarreeye qaala allahu tabaaraka wa tacaala qaala caza wajalla qaala jalla fii culaahu intaa maxaa loogu daba wadaa qadarin iyo weyneyn wey saa darteed baa waxaa la rabaa rabbi markaad ka hadlaysaay wiil geel jira iyo taandhibooy kama hadlaysid rab اlcizai wاlkowni baad ka hadlaysaa waa inuu dareenkaaga iyo shucuurkaagu soo xaadiraayoo joogaa waa inaad ogaataa waxaad ka hadlaysaay waa rabbigii kownka dhan iska lahaa kownka dhan maamulayey waa rabbi aan waxba dulmiyin haddaad tuhun inuu rabbi wax dulmaa ku soo gasho afkana islaam ka sheeganaysa munaafiq baa tahay ilahay baa qur-aan ku sheegay ilahay baa qur-aanka fii suurati الnuuri ku sheegay muxuu yidhi fii suurati nuuri baa lagu sheegay bacda qowlihi tacaalى wain yakun lahum اlxaqu yatu ilayhi mudciniin afii quluubihim maradun war miyay jiran yihiin oo gaalnimaa u qarsoon am irtaabuu ma islaamka dhan bay ka shakisan yihiin am yakhaafuuna mise waxay ka baqayaan an yaxiifa allaahu calayhim warasuulu ilah rasulka inay dulmiyaan may ka baqayaan jawr ku sameeyaan ninkii ilaahay inuu dulmiyaan ka baqayaa yidhahda gaal wey waayo ilaahay baa waxaabaad soo dhigatay meesha inuu dulmi iyo jawr samaynayo daalimna waxaa weeye waa nin ceebaysanoo xune ma aha nin ammaan ilaa dalika ilahi subxana wa tacaala marka laga hadlayo caadilun wey ina allaha laa yadlimu mihqaala darati markii tabardariya awood laga hadlayo qawiyun taamu lqayuumiyati waalquwati wey cilmi markii laga hadlahayo wax walba mid og wey markii deeq laga hadlayo ilaahi subxana wa tacaala kii deeq kasta bixiyo wey wax kasta oo la soo qaado ilaahay ku saabsan ammaan baad ka jirtaa saa darteed elay dalab leh elay sarbeeb ah elay si u dadban baa la diidaye in ilaahay bannaanka inta loo soo baxo la caayo islaamna la sheegtaay laba aan isqaadanaynin weeye saa darteed ninkii rabbigii caayaay wuu gaaloobay diinta wuu ka baxay hadduu sidaa ku dhintana lagumana tukado qubuur muslimiinna laguma daro aakharana ahlu naar wey isaga hamaan iyo fircawn iyo qaaruun isku mid wey iyo abujahl waxba ma kala duwana innaga waxaanoo haddii arintaas markay dhacdee u horeysa aan laga dhiidhiinoo laga dagaalaminna dhaqan bay noqon caruurtaa waxay gaaraysaa war diinta yaanu kaa hor caayn ninkii diinta ilaahiisa la hor caayaabaa laga adkaaday baan mararka qaarkood meelaha qaarkood gaarnay mujtamac soomaali haddaanna waxaana keenay eeddaa kow waxaa iskale wadaadadii markii waxaa bilowdeen joogay en meel adag ka istaagin kii u horreeye bilaabay haddii dhagax lagu dili lahaa inta dambe dhimir iyo caqli bay yeelan lahayd waxa way ka fiirsan lahayd wuu iska ciyaarayey si loo lahaa ilaan madhabulmurjia ina soo galay oo bartanka inoogu jiray afka wuxuu ka yidhi waxaa macnamada intii la yidhi baa ilaahay iyo diinta in la caayo ay dhaqan noqoto caruurtii iyo dhallinyaradii ku ababeen saa darteed haddii aad tiraahdo ama aad malayso ama aada rumayso ilaahay waxuun qalloocsan iyo hadal dalab leh ama inuu dhaliil leeyahay diinta waad ka bixi oo waad gaaloobi saa darteed ikhwaani markaad qof aadamaa la hadlaysaan ama aad dhallinyariya qof u dhawaaqaysaanna waa qadyad markii dikriga ilaah iyo magaciisa lasoo qaadana waa inuu dareenkaaga iyo qalbigaaga iyo caqligaaguba qadarin iyo qiimayn u xasuusnaadaa weligii saa darteed ereygaad ilaahay markaad ka hadlayso isticmaalayso waa inaad u fiirsataa ereygaad isticmaalaysa noocu yahay inna erey uun ceeb iyo dhaliil meel ka noqon kara hadduu kaa soo baxo diintaada khatar baa ku jirtaa saa darteed ilaahay culuwu shaani inuu leeyahay ilaahay jahli wuu iska nafiyey oo laa yaczubu canhu mihqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lardi wax yar oo cerka ku jira kama qarsoona awooddiisa inay dhammaystiran tahay buu inoo sheegay oo wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala laa yucjizuhu shayun fi اlardi walaa fi اsamaa wax awooddiisa ka hoos bixi kara oo ka fakan karoo cir iyo dhultooda jooga ma laha waxaanu ogeyna ma laha axaata bikulli shayin cilma marka sifaatkiisa iyo asmaadiisa waan u tegi doonaa wax kastaba tilmaan buu ilahay kaga deegto yahay baahi markuu ka hadlaya yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllahi wاllaahu wاlganiy اxamiid ilahay niman reer yahuuda maxaa lagu xukumay marka ilaahay subxaana wa tacaala faqri ama ay ku sheegeen bakaylnimo laqad kafara aladiina qaaluu laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wa naxnu aghniyaa qoladii tiri ilaahay waa faqiiro waxma haysta annagana waxbaan haysanaa sanaktubu maa qaaluu waa u qoraynaa hadalka iyo waqatlahum اlambiya arrintaa way ka dambaysaa way ka daba iman doontaa qoladii ilaahay bakaylnimo ku tilmaantayna maxay tihi waqaalat ilyahuudu yadullaahi maqluulatun ullat aydiihim gacmahooda allah xirxiraa layidhi waa lowcinuu bimaa qaaluu hadalkaa dartii bay lacnad iyo naxariisin lagaga fogeeyo ku muteen adigana maantao dhan baad ilaahay caaya markaasuu isu haystaa muslim inuu yahay intebi qadyadaasi qadyad sahlan ma aha erey dalab iyo qalloocle inaad rabbigaa ku tiraahdo subxaana wa tacaala jalla ilaahay waa ka wenya anil addaadi kuwa la garab dhigoo waa kufac la yidhaahdo way u dhigmaan la yidhaahdo hal taclamu lahu samiya ilaahay wax la barbar dhigi kara miyaad unka ku ogtahayba u jiraba wاlacwaani ilaahay gargaarayaal in loo noqdo oo loo kaalmeeyo ilaahay waa ka maarmaa subxaana wa tacaala waa ka deeqtoya waana ka wanyah yaa u baahda horta hawshiisii iyo maamulkiisii in lala qabto qofaan maamulkiisa gaari karin weeye sowma nin kale ilaahay baan gargaar kaalmo u ahay anigaana gacan yaro u ah ilaahayna wuxuu samaystay gacanyarayaal dadkalihi waa dad rabbi shan darajadiisii iyo qadarintiisii meel kaga dhacay wey ilaahay ma gaadhi kartid adoon awliyada marin jihada afarta jihee dhulkana afar aqtaab la yidhaahda iyo awtaad la yidhaahdaa haysa sheekh hebel baa ka mid aha kuwa soomaaliya waxaa la yidhi sheekh hebel baa ka mid ahaa sheekh cali muumin baa wuxuu ku qoray kitaabkiisa tadkiratu ahli lyaqiin fii manaaqib sheekh muxyidiin muxyidiin cali buu ka hadlayay afarta awtaada ah ee arlada iyo adduunka haysa ee hadday sii daayaan dunida dubi lahayd buu ka mid ahaa buu leeyahy wuu dhintay digumudumu sheekh cali muumin dhimaye maxaan leeyahay sheekh muxyidiin cali dhimaye marinkuu dhintay cir iyo dhul dumay miyaa aragteen nin baa wuxuu yidhi cirkaan soo dayn waa la keri waaye mid baa qabsaday garabku wuxuu yidhi meeshaad ka gashaan ka geliye soo daa yidhi sababa tiir ka siibi sababa buu tiir ka siibi karaa waxaan waa huhaa cidla ah adduunyadan ilaahi subxaana wa tacaala isagaa yidhi inuu haya sheegay ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula inay baaba'aan ay duman allah ka haya kanna wuxuu ku leey wadaad hebel baa haya ilaahay qur-aankiisa suuratu saba buu wuxuu inoogu sheegay uunkan wax la leh oo la abuuray inuusan jirin wax saami ku darsadayna uusan jirin wax kaalmi iyo gargaar u ahoo garab ugu ahna uunan jirin aayaddii baa laydinka rabaa aayaad fii suurati sabca wey weliba labadaas beejee ugu horreeyay ku jirtaa qul idcu ladiina zacamtum min duuni laa yamlikuuna mihqaala darati kuma laha uunka fi samaawaati walaa fi lard wamaa lahum fiihimaa min shirkin saami ay ku darsadeenna ma jiro wamaa lahu minhum min dahiir wax gargaareeya iyo caawiyayaal u ahna ma jiraan marka maxaaba la weydiina aan waxna gaar u lahayn waxna ku lahayn ka caawiye iyo mid kaaga dhowna aan ahayn maxaa la weydiisanayaga marka saa darteed ilaahi subxaana wa tacaala jalla can iladdaadi waalacwaani arrintaasi qofka muslimkihi arrin cad oon mugdi ku jirin oo mudan gelin inay noqoto wey doocii saddexaad ee qaybtii saddexaad ee culuwiga ahayd baa halkan iyadana soo gashay laakiin culuwu shanigiina dariiqooyin iyo niman awliye baryaa looga tabarla'ya war ilaahay cid kaalmaa uma baahna warse ilaahay seed u gaari kartaa adoon awliye sii marin bay taagantahay war ilaahay awliye waxba ugama baahna wuu i maqlaa oo wuu i arkaa oo wuu ogyahay haddaan dembi sameeye waa i arkaa waa i maqlaa waa i ogyahay haddaan ka towbad keenana waa i arkaa waa i maqlaa waa i ogyahay towbadana isagaa aqbala anigana addoonkiisii baan ahay haddaan dembi ka galoon rabbi ii dhaaf idhaahdo markaan gelayeyna waa i ogaa waana i arkayey markaan towbad keenay waa i ogyahay waana i arkaa ninkan dhexda aan sii marayay isaga waraaq biga qaadi ogeyn ma ilaahay buusan wuxuuna ogeyn gaarsiin isaga horta muxuu yahay maya maya saas meehe waa in la sii maraa awliyada awliye maxaa laga sii mari maxay qabanayaan markaad tiraahdaa shaqadooda ii sheega waxay leeyiin waxaa kaaga khayr badan waxay dhn horta quraan inaad akhrida kow dhih dik salliga nabiga aad akhridana laba dhih alayh isalaatu wasalaam tasbiixdii iyo adkaar aad akhrido inaad salaad tukato ood soonto inaad cibaado ku fadhiisa ku mashquushood cilmi akhrisato wax kaaga wada khayr badan ma kuu sheegaabay dhaheen markaasaa waxaan nidhi wax khayr badan garaba mayne bal waxaad ula jeedaan idinku sheega annagu haa idin dhihi mayno laakiin annagu intaa wax ka khayr badan garan mayne mana filayne inay jiraane bal waxaad u jeeddaan sheegaan aragne markaasay waxay dhaheen arday haddaad tahay muriid ah oo xerow ah intaaba waxaa kaaga khayr badan inaad sheekhaagii qalbiga afar iyo labaatanka sac ku hayso wade ilaahay muraaqabadiisaan ku ogeyn diinte muraaqabatu shaykhi bay noqotay miya waa kaaliyayaal baa jiray si lagaga dhaaco naxnu waasitatun bayna allahi wa bayna khalqihidi wey qaybta saddexaad ee dad la marin waaye waxay tahay cukadaa lahu sidoo kale alla wuxuu leeyahay alculuwu inuu sareeyo oo kor jiro waalfawqiyatu kor inuu jiro wey sarrayn iyo kor jiritaan buu leeyahay calaa cibaadihi addoommihiisa uu ka koreeyo bilaa kayfiyatin iyadoon qaabkaa iyo saasay sarrayntiisu u eg tahay aan la dhihin ilaahay kor buu jiraa kitaab iyo sunno qur-aankii iyo axaadiidtii culummadii muslimiinta iyo saxaabadii iyo intii fiicnayd oo idil caqligii saxiix ahaa waxay u kala hari waayeen ilahay inuu kor jiro nin raggii xerta wax soo akhristay ahaa oo xero wax u akhriyahayey meel walba joogow leh waa intii loo tagaa waxaa la yidhi kutubtan aad akhrido bal waatanee kala bixi ilaahay kor buu jiraa bay wada leedahay kutubtii buu akhriyay kutubtii buu akhriyay maalinka dambe isagoo kitaab tafsiir akhriyahaya waa raxmaanu cala cashta waa soo maray halkan uu joogana inaan laga ogolayn ilaahay kor buu jiro wuu ogaa subaxa alaabtiisi wuu soo xidhxidhay markuu aayaddii soo gaaray buu yihi xeray intii diin la akhriyahayey aayad iyo xadiid ummaddii hore iyo caqligii in kasta oo waxuun lagu salayn karay ilaahay inuu kor jiro loo kala kici waa aniguna waa idinka tegay macsalaam asalaamu calaykum idinkuna diidde diintii oo dhanna u kala kici weydiye kutubtii cilmiga ilahay kor inuu jire macasalaam yidhi alaabtiisuu qaatay gurashiisu qaatay riduu ka baxay mar haddaan anoo ilaahay kor buu jiraa idin joogi karin diintiina u kala kici weyday ee waan idinka tegey inaan idinla joogon ilaahay korjiritaankiisii diido waxaan ka doorbida inaan idinka tago macasalaama waxaan uga jeedaa diintii waxay u kala hari weyday dhammaanteed ilahay inuu kor jiro ilahay inuu kor jiro siyaabo badan baa laynoogu sheegay qur-aanku haddaba markii tira ilahay kor buu jiraa mid waxay kow ka bilaabayaan wareeg hadalkii falsafada iyo cilmigii griiga iyo yunaanka bay ka wareegeysanayaan ilan diinka aan ahayn uma haystaan qaala allaahu iyo qaala rasuullah bayba ka cararay kuwaan baaba dhiiba aayadda markuu muuqda jidhku isgelin jiriica geli warbala ku dhacday aayad qur-aana la soo wadaa maxaad la jiriicon nin qur-aankana ka gubgubtay hadal kalena jeclaystay inuu baail wato wuxuu sheegayo uu khalad wax qalbi rabo shaki maa kaa geliba ilaahay mar waxaa layna yidhi magacyadiisa waxaa ka mida inuu sareeyo wa huwa alcaliyu alcadiimu subxaana rabbiya alaclaa sabix isma rabbika alaclaa rabbi alaclaa ee sareeyey mar magacyadiisii baaba lagu daray inuu sareeyo oo waxaa lagu tilmaamay inuu sareeyo marna waxaa layna yidhi kor buuba jiraa kor wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi addoomihiisa ka koreeya yakhaafuuna rabbahum min fawqihim rabbigoodoo ka koreeya iyo aayaad badan oo lamida marna waxaa layna yidhi carshigoo toddobada samo ka sarreeyuu ka saramaray ka koreeya toddoba aayadood baa alraxmaanu cala alcarshi istawaa la yidhi carshigiisuu ka sarreeya aayadda koobaad waxaan u waa suurat alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh yuqshi leyla nahaara yatlubuhu xafiifa waxaa lamid ah inta horoo dhan aayadda suuratu yunusa ina rabakm اllah اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa fii sittaةi ayaami ثuma اstawىa calى اlcarsh yudabiru اlأmra maa min shafiicin ila min bacdi idni labada aadood aad bay isu shabahaan soo soco suuraة الracdina mid baa ku jirtaan u malaynayaa so aayadda afraa suuraةu طaaha baad ugu iman aayadda shanaad suuraة اlfurqaan baad ugu iman lix iyo toddoba laydinka rabaa marka suuraة sajdana ta lixaad waaye toddobaadna alxadiid waay toddoba aayadood buu ilaahay ku yidhi araxmaanu cala alcarshi istawaa carshigiisu ka sarreeya ma yeeli maayuu leh war toddoba aayadood oo ereygii caddaysay haddaad diiday kuwii hore yidhi fowqa cibaadihi iyo khaafnabu min fowqihim seedgeen iyaga intaa kadib waxaa laynoo sheegay si kalena ka duwanna waa laynoogu sheegay waxaa la yidhi oo laynoogu sheegay malaa'igtu rabbigood bay kor u aadaan tacruju اlmalaaئikaةu ilayhi wاlruuxu fii ywmi kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana tacruju اlmalaaئikatu malaa'igtiibaa korta ilayhi ilallaahi bay kor u aadaa waxaa layna yidhi camalkii saalix ahaana ilaahay baa kor loogu sii qaadaa ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacuuh nebi ciise ilaahay kor buu u sii qaadayoo isaga xaggiisa ah baa la yidhi mar kale waxaa yidhi nebi ciise ilaahay baa kor u sii qaaday oo xaggiisa ah id qaala allaahu yaa ciisa innii mutawafiika waraaficuka kor baan kuu qaadayaa ilaya aniga xaggayga aniga xaggayga kor aan kuu sii qaadaya marka kor ma jira mid baa leh ilaahay muxuu dhihi waaya xaggayga oo hoosaan kuusii qaadaya muu yidhi midig iyo bidix iyo waqooyi iyo galbeed iyo koonfur ma dhihin xaggayga oo kor ah buu yidhi marna waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ka soo dega malaa'igtana wuu soo dejiyaa qur-aankaa ilaahay ka yimid oo ka soo degay marka la yidhahdo kor maa loo degaa mise hoosaa loo degaa kor baa loo degaa soo ma hadda haddaa ihahda guriga masaajkaan ka soo degey kor baan ka soo u degey miya xaggaan aaday haddaba qur-aanka ilaahay buu ka yimid oo soo degay hoos buu soo degay ilaahay baa kor jira soo ma wax la tira koobi kara ma aha nusuusta sheegtay arwaxda dadka marka laga qaado ilaahay baa kor loogu sii qaadaa baa la yidhi markii xadiidkii baraa ibni caazib iyo iyo aayaddii suuraة اacraaf ahayd ee laa tufataxu lahum aad isu geyso xadiidka saxiixa imaamu axmed iyo keyrkii wariyan bara ibn caazib radi allahu canhu ardaa ta waa qur-aanka baan ku jirraa ogo weli waxaan ku jirra intaasoo dhani eenaan soo koobi karin waa qur-aanka ama axaadiidta ilaahay yanzilu rabbunaa wuu soo degaa baa la yidhi yascadu lama dhihin ogow kor buu aadaa laguma dhihin wuu soo degaa baa lagu yidhi wuu soo degay kor buu jiray soomaa macnaheedu waxaa kaloo lagu yidhi nabigaaba gabar si cad u weydiiyey ayna allaahu alla xaggee jiraa buu yidhi markaasay waxay kor bay u tilmaantay markaasuu yidhi xoreeya waa mu'minade markaasuu ku leha may anugu xaggee ilaahay jiraa ma dhihi karo ee nabigaa yidhi ayna allaahu may waa khalad ayna allaahu in la yidhahdo ilahay xaggee jiraa in la yidhahdo almunazahu can ilayniyati ayna in la yidhahdo waa ilahay waa ka hufan yahay waa ceeb ee nabi maxamed maa ceeb ku hadlay adin baa ilaahay ka yaqaana ardaalkaagan aad leedahay ardaalkaagan maa nabi maxamed ilaahay ka yaqaana oo nabi maxamed ayna allaahu ilahay xaggee jiraa in la yidhahda waa dembi nabi maxamedna ayna allaahu buu yidhi sida muslim saxiiisa ku wariyey saa darteed qur-aankii iyo sunnadii waxay u kala hari waayeen in ilaahay kor jiro qaarna waxaa lagu tilmaamay makhluuqaadka qaarkood baa carshigay ka sarreeyaan ilaahay agtiisayna yaallaan baa la yidhi intii oo dhan wuu dhaga xihan yahay war maxaad haysaa qaala qaala alaktalu akhtal baa wuxuu yidhi qad istawaa bishrun cala alciraaqi min hayri sayfin wadamin mihraaqin buu ku leehy war anigu qaala allahu qaala rasuululahi baan ku yidhi aw qaala alaktalu baa tiri akhtali wuxuu ahaa mid kiristan oo saddex ilaah rumaysan buu ahaa war markii ilaah rabbigan aan ka hadlayno inaanku idhaahda qaala allaahu caza wajal qaala rasuulula inaanku idhahda adnaa tirada qaala alaktalu saddex ilah nin rumaysna hadalkiisa haddii keento war waxaas qaban kara mee niyo iga daa may ninkii hebel faylasuufkii hebel baa wuxuu yidhi war adeerow ilaahay baa laga hadlayaa ee faylasuuf warkii kuma hayna meeshe ilaahay war u yidhi ma haysaa aayad iyo xadiid ma haysaa mirig mirig mirig mirig mirig mirig mirig mirig wareegaysuun neef adhigo war rafay ma taqaanaan warra ma taqaana neef ariga ku dhacay ma arkayn weli ariga markay shilintu aada u cunto xanuun uu qayliyo uu saa u wareegeystaa ku dhaco ilaahay wareegeysto saan buu dhawaaqa neef ariga war rafayun baad moodi warnihi waa wareegeysanina anigu waxaan ku idhi soddon aayadood baan kuu keeni oo ilaahay kor inuu jira tilmaamaysa saddex boqol oo xadiid oo ilaahay kor inuu jira tilmaamaysa oo sugan baan kuu keeni war adigu waxun keen qaala alakhtalu war akhtal waa kristan saddex ilaah rumaysanoo alabu walibnu waruuxu lquduusi rumaysane warkiisa hay keen adige markaasaa waxaad ogaanaysaa fircoon baa ka caqiida fiicnaa ilaahay jiritaankiisa kor marka la yidhahdo fircoon nabi muuse markuu u yimid ee yihi rabbi baa i soo diray rabbi kor baan u doodi buudi ilahayna qur-aanka waa kaga sheekeeyey mana dhihin fircoon kor ilaahay inuu jiro inuu u maleeyo u ku qaldanaa lama dhihin saas darteed xeray waxaa kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii nabigu ka tegey iyo ummaddii taabiciinta ahayd iyo a'immadii muslimiintoo dhan ilaahay inuu kor u jiro layskuma qabsanin ilaa qoladii falsafada griigu ay maskaxdooda degtay aayad iyo xadiidna waxba kuma qiimaysna yidhi maahane qolo iyagoo ayad xadiid agtooda qiimaba kama laha marka masaladaas yaanay soo noqnoqonin halkan kadib waxaa laga jawaabayaa had iyo goor su'aal ay keenaan su-aasha laakiin intaan gaarin ilaahay kor buu jiraa macnaheedu ma dhihi kartid sidaasu u jiraa ma dhihi kartid lama dhihi kara carshigiisuu ka sarreeyaa sidaa iyo sidaasuu uga sarreeya waayo annagu maanan arag ilaahayna waxba noogama sheegin annagu haddaanan waxaan aragnay jirin ilaahayn intuu noo sheegay un baanu ku ekaanaynaa ilahay intuu noo sheegay baanu ku ekaana bilaa kayfiyatin qaabkaa way dhihi mayno haddii ilaahay noo sheegi lahaa qaab ay tahay waan dhihi lahayn laakiin nalooma sheegin haddaan idhaana qaabkaa weeyana xagee ka keenteen baan ugu filan haddii nilaana ma ahana xagee ka keenteen baan ugu filan intii ilaahay noo sheegay subxaana nebigiisu ama nebigiisu noo sheegay sal alay slam waanu sheegaynaa waa qiraynaa waa qaadanaynaa waa rumaynaynaa wixii ay ka aamuseenna waa ka aamusaynaa waxaan naloo sheeginna waxaan leenahay allaahu aclam mid baa wuxuu ku leeyahay culuw ilaahay kor buu jiraa see kor u jiraa waxaad leedahay allaahu aclam ani la iima sheegin sidaa uu kor u jiro laakiin kor inuu jiraa la ii sheega waana qaatay seed u rumayn adigoon garanayni sidaa uu kor u jiro markaasaa waxaad leedahay qaacidadii ahayd alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daati ilaahay jiritaankiisa moogasha markaas ku leeyahay haa see u jiraadheh allaahu aclam buu ku yidhi seed u rumaysay ilaah si uu jira aadan aqoonin ani ilaah inuu jiri ii sheegay si uu jira ima sheegin anigana kor inuu jiri ii sheegay si uu jira jiraan ogahay waana rumaysnahay haddaad tidhi anna kor inuu jiro si uu jira la iima sheegin laakiin kor inuu jira si la iu sheega aan rumaysnahay halkii baan taagnahay halkaa waxaad ka tidhi adun baan ku dhihi haddaad ilaah jiritaankiisa inkirtana dee muslimiin dhexdood baan ka hadlayne waabaad gaalowday saa usoo islaami leedi ashahaadada baynu isuga bere masalada waa waynu laabi markaa ashahaadatana halkii baan istaagi imaa inaad kayga soo gasho waa im inaad diinta ka baxdo waa im intaad aamusta inaad iska tagto saddexdaas aadan horeynin ilahi wuxuu yidhi wamaca daa muطalicun ilayhimu bicilmihi muhayminu calayhimu halkan waxaa laga hadlayaa ilahay kor buu jiraa baa la yidhi cirkiga dhulka in badan bay isu jiraan samooyinkana laba saboo kastaba in badan bay isu jiraan intaba kursi baa ka sareeya kursigana carshi baa kasii sareeya rabbina bidaatihi carshigiisuu ka sareeya waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo ilaahay isagoo kor jira oo toddobadii samo iyo carshigii iyo kursigii ka wada sareeya see u ogaanayaa waxaa dhulka ka dhacay iyo khalqiga iyo oonka iyo su-aashaa inuu isweydiiyaa laga yaabaa saa darteed ba waxaa lagu yidhi waa macadaa iyadoo ay sidaas taho uu kor jiro khalqigiisoo dhan ka sarreeyo muطalicun waa ogyahayoo waa arkaa calayhi ilayhim yaga waa wada daalacanaya bicilmihi cilmigiisu ku wada daalacanayaayo ku wada ogyahay wax kastaoo dhacaya waa ogyahay muhayminun waa ilaalinayaa calayhim dushooda dusha waa wada ilaalinaya waana wada arkaa siay waxu dhacayaan oo dhanna waa la socdaa siduu doonuuna ka yeelayaa wey haddaba ilaahay inuu wax walba arko wax walbana ogaado wax walbana maqlo wax walbana la socdaay diidi mayso in khalqigiisoo dhan uu ka koreeyo arrintaa waxaa mugdi ka galaa ninka rabbi isagoo kala mooda ee maankiisa iyo maskaxdiisu ay rabbi ku miisaantay isaga naftiisa isagaa wuxuu is yaqaanaa hadduu albaabka ka baxo banaanka tago ma ogaan kara waxa gudihiisa ku jira markaasaa waxaa sawir madaxiisa ku jirtaah ilaahay khalqigoo dhan buu ka sarreeyaa markii la yidhaahdo gudaha khalqiga see ogaanayaa mu arkayaa araggiisii kii rabbibuu uga qiyaastay maqalkiisiina kii rabbibuu uga qiyaastay cilmigii iyo ogaanshiyana kii rabbi uga qiyaastay fogaanshiya dhowaanshana kii rabbibu uga qiyaastay waxaabaa lagu yidhi dhulkaasuma weyna intee legya samada markii la barbar dhigo ka xalaqatin mulqaatin fii falaatin weye hal shirin oo halkaa banaanka masaajidka bartankiisa la dhee kama duwana hal shirin bartanka masaajka la dhigay intee buu leegyahay markii loo eega masaajkaa u dhex yaallo masaajid ba hadda nina fii falaatin waxaa lagu yihi banaan isli o dhan oo banaana hal shirin oo la dhex dhigay intee leegyahay dhulka innaga saa inoola weyn cirkaasaa uga weyn samada saa uga weyn maxaa la yidhi markii kursiga laag dhigo iyadana shilin banaan la dhigan bay noqon ka kursiga sidaasa carshiga markii la barbar dhigo shilin banaan la dhigan buu noqon yaridiisa iyagoo saa u kala waaweyn unkaasoo dhan alla agtiisa kama duwana ka khardalatin mira yar oo halkaa la saaray kama duwana waxna adiguba kula weyn yahay uunka dhanadee sheegaysaba adigu kula weyn yahay ilaahay agtiisa xabad yar oo sonkora kama weyna haddaba ilahay khalqigiisa waa ka sarreeyaa khalkiga dhanna xabad sonkor uu leegyahay agtiisa see ula soconayaa see u egyahay see uga warqabaa sonkor darro maa adigoo xabaddaa sonkortihi aw carshigii yahay carshigiina kursigii ka sokeeyey kursigiina samadii samadiina dhulka ama dhulka intee leg baad ka tirsanta dhulka intee leg baad ka joogtaa adigoo intaa dhulka uga dhigmo weynankiisa marka lagu barbar dhigo dhulkuna uu hal shilin cirka u dhigmo oo banaan la dhigay cirkiina kursigacarshigiina kursigu saa uga sii yaryahay kursigiina carshiga wixii oo dhanoo la isku duuduubayna ilaahay agtiisa ayna xabad sankora ka weyneyn haddaad tidhaahda see buu arkaayo ola socdaayo ola warqabaa soo gardarro maa waxay yidhaahdaan walilaahi almathalu laclaa ilahay baa qur-aankiisa ku yidhi walilaahi almathalu laclaa tilmaanta sare ee tusaalihii sarrayn ilaahay lagu tilmaamo iyo khalqiga si uga weynyahay ugana cilmi badan yahay ugana sida uu isaga khalqigiisa u kala duwan yihiin mathalu laclaa kaasaa la yidhahdaa waxay yidhaahdaan tusaale aan idin siino dadku tusaale ay wax ku fahmaan quraacada waa taqaanaan soo maa marodigu markuu taagan yahay ee geedkaa madaxiisii joogo dhulkuma waxba u jiraa quraanjadaasi geedka haddii la saaro dhulkiis dee u jiraa hadday tiraahdo maroodiga madaxiisii geedkii la saaranya see dhulku ugu dhowaan karaa soo gardarra maa maroodigii miisaankii intuu leegyahay waxay iska soo qaaday iyada inuu leegyahay meeshu iyada ka fog inuu ka fogyahay la tahay hadda miiska aan fadhiyo labadiisi gees waa ii dhow yihiin laakiin quraanjo geeskaa la saaray ka kaleba ku fog yahay see u dhow yahay hadday tiraahdo seebuu labada gees buu taabanaya see u taaban karaa halkaa isagoo joogo halkaa taabani bana iyadoo kale iga soo qaaday sooma adigiina rabbulcizaad adoo kale ka soo qaaday markaasa waad see u ogaanay see u taalacanay see u arkay xadiidkii ibni cabaas iyo cabaas laga warinaya abu hurayriyo ee tirmidi warinayey in saxa alkhabaru cinda ahli cilmi qaar baa waxaa xasan ay ka dhigay sida tirmidi rag lamid a low ana axadakum adlaa bixablin ila alardi sufla lahabata cala allahi bu nabg ala slam haddii xadiidku asaxo haddaad xarig siidayso oo toddobada dhulba waa mustaxiil darbulmustaxiil baa la yidhahdaa sababtoo wuxuu hoos buu usii socdaayo wax xarig kor uma fula soo ma haddii la yidhahda dhulalka halkan lagaga sii deynayo dhinaca shu uga bixi waa mustaxiil biyo halkan lagaga tifqiyeynayo toddobada arla hoos inay uga baxaan waa mustaxiil waxaan dhici karin wey sababtoo ah toddobada arla halka raba santarka ama markaska isugu yimaada markii la gaaro wixii ka dambeeya korbay biyihii sii aadayaan wey hoos ma sii socdaan hoos halkii ugu dambeysay joogaan waxba yaanan taagin ku wareerin waa dhulku sidaas u samaysan yahay samooyinkana waa sidoo kaleeto kursiguna waa sidoo kaleeto baa la yidhi carshigaan ahayn oo tiirar leh tiirarka carshiga hoos wada hoos yaallaan iyagoo wax yar oo kubad iyo fataatiir oo kaleeta bay wada hoos yaallaan kuwii baan bartan kaga sii jirnaa marka waxaan wareegiihi bartankii markay gaara wuu istaagay xarigu laakiin kaba soo qaad xaggasha hadduu u baxo lahabata cala allaahi ilahay malka ugu tegi ilahi subana wataala intuu ka fakaro dhulkii hoos u dhaco ilahay kor buu jira ogaan maaya maaha waxaan dhanba ee lagu leeyahy hoos xabad fataatiir oo halkaa lagu haya halkaa la dhigay adiguna aad ag taagan tahay xariggii halkaa laga geliya xaggasha looga bixiyo meel muu ka aade meel muu ka aade xarigaas biyahan halkaa intaa kaga tifqiso koobka yar halkan ka daayay adiga may meel kaa aadeen war waxaan yaridiisa intuu leegyahay ilaahay subxaanau wa tacaala khalqigiisu aanay koobi karin inaad adoo kale iska soo qaada ilaahay maho say ku dhici kartaa asaasku wuxuu ka lunsan yahay isagaa ilaahay iskaga soo qiyaas qaadanaya halkaa hadduu xarigu kuu fakada dabageliska kuu baxana maxaa la yaqaanaa dameer dabageliska ama riti awr dabageliska u baxay heryadu inay madaxa ka fuusha sooma ila heryada la saariya rarka xarigaa dabada loo geliya gadaalu hayo miisaama xarigaa hadduu soo fakado horey muu neefku u socdaay suu socdo buu madaxa ka furi gab jaaweerada jihada ka lumi rag badan baa intay dabageliska u fakaday baa jihadu ka lumsan tahay markaasuu isaga jihada ka lumsan tahay soo kordhindhalaa kusoo dardari marka wa maca daa iyadoo ay saato ilaahay uu kor jiro muطalicun ilayhim oo mid daalacanayoo la wada socda weeye wax ka qarsoon aanu jirin bicilmihi buu ku daalacanaya oo ku ogyahay muhayminun mid ilaalinayoo ka warqaba weeye calayhim dushooda wadikruhu ilaahay sheegitaanka uu sheegay lilqurbi inuu dhow yahay iyo walmaciyati dadka inuu la jirana lam yanfi kama hor imanayo lilculuwi kor inuu sareeyo iyo walfawqiyati kor inuu jiro isagoo kula joogo kuu dhow buu haddana ka sarreeya khalqigiisao dhan isagoo ka sarreeya xabadda sankortae halkan taallaaye wuu u dhow yahay arrintaasi suuradeedu miaalkeedu inuu si fiican u caddaan karaan u malaynaya fa inahu ilaahay alcaliyu kii sarreeya weye fii dunuwi isagoo kuu dhow isagoo kuu dhow uu halka ka sarreeya wahuwa alqariibu kii dhow weeye jalla weynaaye fii culuwi isagoo sarreeyana wuu kuu dhow yahay isagoo dhowna wuu kaa sarreeyaa waa kuu dhow yahay labada dhinac maxaad hadal midkaa tiraada u dhahween eray laba eray dhinacaad bartaa ka bilow wuu isagoo kuu dhow wuu kaa sarreeyaa dheh haddaad rabtana isagoo kaa sarreeya wuu kuu dhow yahay dheh yadnu licibaadihi kamaa yashaau wa naxnu aqrabu ilayhi min xablilwariidi waa kaaga dhow yahay wax kastaba oo ilahi subxaana wa tacaala nafta qofka marka laga qaadayo waxaanay ummadda dhan hareero fadhida kaogayn ku ogyahay naftu halkay maraysa ogyahay sida ugu tala gashan yahay ogyahay sakankay naftu ka bixi buu ogyahay qola hareero fadhida intaan ka warqaban sidii geediya dhagxan bay iska farfadhiyaan dhinaca marka laga ega sooma marka waa lagaaga dhow yahay waa lagaaga xogaalsan yahay waa lagaaga awood badan yahay si la rabaa laga yeeli adoo fadhiya oodan juuq ka dhihi karin oodan xog ka qaban karin oo cid aad kala gorgortoobi karta ayna jirin xayun alla nool wey wa qayuumun allah wax kasta maamulo wey oo falaa yanaamu ma seexdo wajalla waa ka weyn yahay an yushbihahu lanaamu khalqigu inay shabahaan ay u ekaadaan alla waa ka weyn yahay halkan waxaa lagu sheegay ilahi subxaana wa tacaala sifaadkiisa waxaa ka mid iyo asmaadiisa annahu alxayu qur-aankaa lagu sheegay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuumu ereygan meel bilaash lagama keeni ilahay baa qur'anka isku sheegay alif laam miim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum wacanat اlwujuuhu lilxayi اlqayuumi intaasoo ilahay ma sheegin ereygaana nidhi haddaba xayun alla nool wey qola waxay dhahay ilahay wuu nool yahay dhehna waxaan idhahay dee wax nool iyo wax meydun baan naqaanaaye wa meyd baan dhana maya laa xayun walaa mayitun de laa xayun walaa mayitun waxaa weeye nafyu lmutanaaqidayn suuragal maa mutanaaqidaynka waa labaad mid un baa la heli midna waa la waaye wax noolna waa la yaqaanaa waxaan naf lahayna waa la yaqaanaa nafna ma leh mana noola warnimi xaggeed wax u wadaan maya maya waxay dhaheen gidaarkama miyaa la dhihi naf buu leeyahay wuu noo- ma noola gidaarka waxaa leeyahay naf male mana noola oo ilahay gidaarkoo kale miyaa marka ilahay gidaarkoo kale u noqday miyaa laa xayun walaa mayitin sida gidaarkii marka iska jira arrintaasoo kaleeto wa qayuumun weeye oo falaa yanaamu ma seexdo qayuumyadiisiiyo maamulkiisiiyo kamaalka maamulkiisa ilahay waxaa ka mid a in aanu seexanin hordana aanu u baahnayn inaanu seexaninna qur-aankaa lagu sheegayo laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun hurdo ma qabato waxaan sheegaynaa waa inaan daliil aayad u wada helnaa haddii kale raggaan dhaleecaynayna dariiqoodii baanu ku dhowaanaynaa hadduu sheekheennu yidhaahda kitaabkaan aqriyayno erey aan daliil lahaynna kaasuu ku qaldamay baan leenahay kuma raacsanin dhaanka gabanna maaha warka warwareeg ma anfacayso wajalla ilaahay waa ka wan yahay an yushbihahu lanaamu khalqigiisu inay shabahaan ay lamid noqdaan ilaahay waa ka wan yahay laysa kamilihi shayun wax lamidihi ma jiraan hal taclamu lahu samiya ilaahay wax lagu soo garab dhigoo lagu soo matala miyaad garanaysaa qoladii tiri wax la garab dhigaa jirana ilahay wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna ilaahay ha u samaynina kuwa la barbar dhigoo lagu itaaliyo oo ay la tartamayaan la yidhaahdo ha u samaynina qul low kaana fiihimaa aalihat ila allahu lafasadataa way fasaadi lahayeen fasubxaan allah ilaahay baa ka hufan rabi اlcarshi amaa yasifuuna waxa ay ku tilmaamayaane wax isaga u dhigmoo garab geli karaa jira ay leeyihiin ilahay waa ka hufan yahay saa darteed ilahay annaga xayun waqayumun markaan leenahay haddana waxaan leenahay noloshiisu nolosha khalqigoo kaleeta maaha qayumnimadiisu ta khalqigoo kaleeta maaha ilaahay cilmigiisu ka khalqigoo kaleeta maaha ilaahay qudradiisu ta khalqigoo kaleeta maaha waxaan leenahay wuxuu isagu sheegtay iyo wax walboo ammaana waan u sugaynaa haddana wajalla an yushbihahu lanaamu waata dadkoo kale hadhihin khalqigoo kaleeta hadhihin weliga baa laa tablugu lawhaamu maskaxda fikirkeedii iyo nafta shahasaawaheedu ma gaaraan kunha daatihi daatadiisu xaqiiqada sida ay u eg tahay ilaahay daatadiisu cid maskaxdiisu ay gaari karta ama ay sawiran karta ma laha walaa yukayifu lxijaa caqliguna ma qaabayn karo sifaatihi tilmaamihiisu qaabka ay yihiinna caqli laguma garan karo caqliguna sifada ilaahay tilmaantiisu waa sidaa iyo sidaasay u eg tahay kuma dhihi karo kofka aadamaha maskaxdiisi iyo maaminta maankiisuna ma soo qaban karta daatada ilaahay saasay u eg tahay baabkaasi baabulcuquuli maaha baabulfikri waalaaraa'ina maaha baabulnusuusi watalaqi weeye aayad iyo xadiid baa laga qaataa aayadka iyo xadiidkuna daatada ilaahay kayfiyadeeda iyo sifaadka kayfiyadooda iyo qaabkooda noomayna sheegin haddayna noo sheegin caqlina aan lagu garan karin inaan ka aamusno oon ka gaabsanno weeye war waxaan caqlina garan karin maamin iyo maskax fikirkeedna aan lagu gaari karin aayad iyo xadiidna aanay kuu sheegin haddaad gasho alqowlu cala allaahi bigayri cilmi wey cilmi adoon lahayn baad jaahilnimada baalatay walaa taquuluu cala allaahi maa laa taclamuuna ilahay baa yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi u lahayn ha dhexgelin hadda baalan baaqin alla kii jiraya weeye oo falaa yafnaa walaa yabiidu ma dhammaanayo mana baaba'o huwa alwalu laysa qablahu shayun waalaakhiru ka dambow jira waa isaga laysa bacdahu shayun wax ka dambeeya ma jiraan unkan iyo dunidani xilli ay dhammaadaan bay leeyihiin aadamuhu aajaal buu leeyahay adduunyadani ajalay ku dhammaatay leedahay amaa rabu اlcizati jala wacalaa kulu man calayhaa faanin wayabqىa wajhu rabbika duljalaali wاlikraami kulu shayin haalikun ilaa wajh ilahay baa soo haraya ilahay weligii wuu jirayaa wlaakhiru nabigu markuu fasir wal aakhiru ku fasiraya walaakhiru falaysa bacdahu shay wax kasii dambayn wax ka dambayn ma jiraano isaga weligii buu jirayaa wakti uu soo bilowdayna malaha alwalu lmubdi bila btidaa intaa soo maray wey wاlaakhiru اlbaaqi bila اntihaa'in baaqin falaa yafnaa walaa yabiidu walaa yakuunu ma ahaada adduunkan hayra maa yuriidu wuxuu doona alla waxaan ahaynna uunka dunidana maba ka dhacba wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allaahu maba doontaan waxba wix ilaahay mashiiadiisu ay ku dhacday maahane dunidan ilaahay baa iska leh ilaahay baa maamula ilaahay baa wuxuu qoondeeyey oo qorsheeyey sida uu doono iyo sida uu qorsheeyey iyo sida uu u qadaray bay wax walba u dhici siduu u jaangooyey buu wax walba noqon wax isagu aanu qadarin oo isaga maamulkiisa ka baxsanna dunidan kama dhaco kana dhici maayo amarkiisa uu keliyaa socda arrintaas reer manaaqibleey u sheega nimankii manaaqibka lahaa in adduunkan wixii ilaahay amro oo keliya ka socon cid kaloo amar lena aanay jirin jilaanina uusan adduunkan maamulkiisa iyo amarkiisa waxba ku lahayn ha loo sheego tijaaniyana ha loo sheego axmed tijaani inuusan maamulka duniyada waxba ku lahayn manaaqibka waxaa ku qoran kii arbacada la akhriyi jira nafacana allaahu bihi la yidhaahdo wa amrii amru llaahi in qultu kun yakuun wa kullun biamri illaahi faxkum biqudratii wa amrii amarkaygu amrullaahi amar alla weeye in qultu haddaan wax uun dhaho kun dhahow yakun wuu ahaanayaa wa kullun wax kasta oo adduunkan biamrillaahi amar alla ku socdayna faxkum biqudratii ani muruqay ku xukumi maamulka la wareegay sooma sheeganayo ha loo sheega warkaa inuu been yahay oo kufri yahay iyo shirki diinta looga baxo ilaah kale la caabuday inuu yahay nimankii manaaqibka arbacada akhrisan jiray ha loo sheego ninkii carabiga aan aqooninaan ogeyna ha la ogeysiiyo kii ogaana ilaahay ka yaabo waxaan iska daa ha la yidhaahdo allah amarkiisa cid la amara ma jirto inamaa amruhu idaa araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuun inamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun cid kaloo hadalkiisu kun fayakuun ay tahay baa jirta manaaqib baan ku haynaa wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun waxaan ahow idhahda wuu ahaan buu yidhi wa kullun biamri illaahi wax kastoo amar alla aad ka ogeyd in lagu maamulo faxkum biqudrati ani muruqayga iyo xooggiga ku xukun arintaasi inay fuxshi iyo faajirnimo iyo kufri iyo gaalnimo tahay ha loo sheega dadka intaan ogeyn weli dad baa arbacada intay akhriyaan ilaahw nagu anfac ilah muxuu ku anfaci shirki muxuu ku anfaci kufri nafacana allaahu bihi baa la dhihi nin kale adduunka maamusha intii la yihahdo marka halkaasaan maanta ku daynaynaa sal allah wasalama calaa muxamadin wacalaa aalihi wasaxbi wasallam iraada waxaakimun jalla bima araada ilaa aakhirka masaailka uu ka hadlay mualifku raximah اllahu tacaala maanta cashirkeennu wuxuu ku saabsanaan doonaa qayb asmaada ilaahay ka mida iyo sifaadkiisa iyo macaani ay kulansadeen oo abwaabu اliimaani ama arkaanu اliimaani ka mid ah haddaba mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi munfaridun alla waa midka la keliyoobay bilkhalqi abuuritaanka isaga keliya wax abuuray iyo wاliraadati doonitaanka waxaakimun mid xukumo weeye jalla weynaaye bimaa araada wax laale wuxuu doonu xukumaa sidaa darteed faman yashac qofkii uu doono wafaqahu xaqiyo khayrkuu waafajiyaa bifadlihi fadli iyo gallad dheeraado ilaahay uu siiyey buuna ku waafajiyaa waman yashac qofkii uu doonana adalahu waa dhumiyaa bicadlihi cadaaladda inay keenayso u dhumiyaa fa minhum dadkii waxaa ka mida ashaqiyu midaas nasiib daran oo ayaan daran baa ka mida wasaciidu baa ka mida qof liibaanay wadaa midkan saciidkiihi muqarabun mid alla loo dhoweeyey weeye wadaa ay wadaaka midkaa kale shaqiga ahna tariidun mid laga cayriyey oo laga eriyey weeye naxariista alle lixikmatin xikmad darteed buu alla saa u yeelaa baariqatin xeel dheer oo qadaaha ilaahay uu xukumay yastawjibu alxamda in lagu mahdiyana uu waajibsaday oo uu mutay cala iqtidaahaa waxa ay keentay iyo raadkii ka dhashay ee rabbi saa uu u yeelay subxaana halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka hadlayey waxyaabaha ilaahi subxaana wa tacaala in loo qiro ay tahay baa waxaa ka mid inuu isagu yahay munfaridun bilkhalqi abuuritaanka isaga keliya wax abuuray cid kaloo wax abuurtaay ma jirto cid abuurka ilaahay wax abuuraya ka qayb qaadatana ma laha ilaahayna qur-aankiisuu inagu sheegay oo mar waxa uu yidhi allaahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil wax walbaba alla keliya allah abuuray isagana maamulkiisa iyo taladiisa haya marna si kalea laynoo weydiiyo waxaa layna yidhi ma waxaa jira waxaan allaha cidaan alla ahayn oo wax abuurtay miyaa jirta hal min khaaliqin hayrullaahi alla midaan ahaynoo wax abuuray miyaa jira marna wax walba inuu abuuray ama aayado kale lagu sheegayoo wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira allaahu aladii khalaqa asamaawaati wاlأrضa wamaa baynahumaa haddaba uunkan inta nafleydi iyo inta kale ciriya dhul intaba rabbi baa abuuray subxaanahu wa tacaala abuuritaankeeda dadka muslimiintihii inta aan ogahay cid inkirtay ma jiraan keliya waxaa diidan inta diidan ilaah inuu jiro adduunkan maamuloo wax abuura dadkii diidanaa baa waxa uu ku leeyahay dabeecaddaa abuurtay dabeecad haddaad tidhahdaa rabbi baa abuuray ninka sidaasihi xujada ugu badane uu ku soo celceliyo ee uu moodayo wax goob fagaara a lala tegi karo qiimale inuu hayo baa waxa ay tahay ilaahaad sheegaysee abuuray away itus buu ku leeyahay see u egyahay haddii aad tidhahdo samiicun weeye basiirun weeye intaa asmaad iyo sifaadka aad tiriso wuxuu leeyahy intaa kuma filla laakiin isaga haddaad weydiiso dabeecaddan wax abuurteed sheegaysaa say u eg tahay ma dheer tahay ma gaaban tahay ma caddahay ma madow tahay ma caataa ma buuran tahay dabeecaddan wax abuurteed sheegayso wuxuu ku leey dabeecadda weeyade horta dabeecaddu say u eg tahay iyadaa wax abuurtay oo waxaan samaysay soo maaha dabeecadda macnaheedu waxaa weeye wax abuuritaan marka la yidhaahdo la sameeyo qof caqli leh oo wax garanaya awoodna leh saddexdaa kama maaranto alcilmu qof aqoon hadduusan lahayn waxba ma samayn karaba waalqudratu awoodu ku sameeya hadduunan lahayn waxma samayn karo labadaa qofku marka uu leeyahay waxaa labadaa aasaas u ah inuu nool yahay aduu dabeecadda aad sheegaysaay ma nooshahay mise waa meyd aqoon ma leedahay mise waa jaahilad awood ma leedahay mise way tabar daran tahay marka intaad halkaa markaa isla gaartaan wuxuu bilaabi waxooga indhaha inuu kor u taagtaago u yidhahdo de muran baad ujeeddaa muran baa ujeeddaa oradaa muranka bilaabaye muran baa ujeeddaa hadhehine rabbi aniga inuu abuuray rumayn maayo magacyadiisaan kuu sheegay rabbi samiic baa basiir baa waxbuu arkaa waxbuu maqlaa aduu horta dabeecaddan wax ma maqashaa wax ma aragtaa awood ma leedahay aqoon ma leedahay ma nooshahay ma meydba marka inuu warwareegeysto marka u horeysana isagoo xiim ayuu kusoo geliy oo boqol ku socda marka dambana bs inaga daaba rabee sheekadaa ma doonaya inaga daabuu ku dhih ninkii nimankan mulxidiinta iyo dahriyiinta iyo shuuciyiinta iyo qofkii goobo la fadhiistoy hadalla isweydaarsadeen baa si fiican u garanaya arrintaan ka hadlayo dabeecaddii haddana markaad si kale ula wada hadalka wuxuu kuu qiri dabeecaddu inayna waxba aqoonin awoodna aanay lahayn haddana wuxuu ku leeyahy cirka iyo dhulka iyo aadamaha iyadaa samaysay abuurtay markaad rabta inaad soo taabatood ogeysiiso inuu rumaysan yahay dabeecadda uu sheegayo inayna aqoonna lahayn awoodna lahayn waxaad tidhahdaa wareeqahan dabeecad baa qortay dheh intaa ku qorana qalinkaa maujeedaa dabeecad baa qortayoo sabtidii markii la gaaray dabeecaddaa saxday ma waalantahay buu kuleeyahay dabeecadda sheegaysa maxay tahay waraaqahan miyagaa isa samayn kara oo isa sixi kara ee waraaqata isa samayn weyda dabeecaddii waraaq waa awoodi weyday sooma awoodii aqoon ay waraaq ku samaysay way weyda dabeecaddii cirka iyo dhulkan iyo uunkan iyo aadamahana awoodii aqoon ay ku samaysay heshay miyaa see u hadlaysaa marka saa darteed qalinkaad jeebka ku wadato haddaad tiraa dabeecaddaa samaysay majnuun baatuu kuleeyahay wuu iska samaysmay wey macnaha dabeecadda wuxuu uga jeedaa wuu iska samaysmay isagoo isaga isa sameeyey isagoo samaysan baa la arkay arinta saas ilaahi subxaanau wa tacaala iyo dooda sidaas marna qur-aanka qolada qabtuu inoogu sheegay marna doodii doodii xarig ah baa la xiray oo ilaa iyo hadda xarigii si ay u furaan ay garan layihiin mar waxaa la yidhi suurat اljaathiya wa qaaluu maa hiya ilaa xayaatuna اddunyaa namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikunaa ila اdahru wamaa lahum bidalika min cilmin sanadka wareegaya iyo cimrigaagii oo dhammaaday unbaa lala dhimanayaaye ilaah wax qadare iyo adduun maamulayo oo dhimashihii ma jirta bay yidhaahdeen qolada dahriyiinta laleeyahay waa laba qaybood weeye taariikhdii hore labay ahaan jireen haddana qolo saddexaad baa ku soo biirtay qaybo badan oo afraadna waa ka daba yimaadeen waagii hore labay ahaan jireenoo alfalaasifatu dahriya niman le nimanka faylasofya ah qayb ay hogaaminayaan iyo qolo niman la yidhahdo saabi ah oo ciraaq ku bannaan jiray ilaa haddana jooga labadaa qola aad waxay u dhihi jireen wax ilaah la yidhahdoon rumaysannahay iyo wax dunida abuuroo maamuloo kala wada ay ma jiraan hadda waxaa ku soo darmaday markay shuuciyaddu bilaabatay ay yidhaahdeen laa ilaaha walxayaatu maadda wax ilaah la yidhahdana ma jiro adduunkuna iyo noloshiisuna wax la taaban karo oo keliya wey walo waxyaa badan la taaban karin ay rumaysan yihiin baa iyagana waxaa dhibtay dunida yaa abuuray marka waxay dhahdeen dabeecadda abuurtay waxaa la yidhi dabeecaddu sidee u abuurtay waxay dhaheen way iska timid midiga ka midoo buu qoray oo meelaha raashiya ahaa brofesoroodii waaweynaa ka mid ah baa wuxuu isku dayey inuu dadka ka dhaadhiciyo dunideeni inay iska abuurmi karta cirkeeda iyo dhulkeeda say ku abuurmi kartaa wuxuu yidhi haddaad daanyeer keento aan waxba geli caqli lahayn ood kiiboorka kombyuutarka kor fadhiisiso oo toban sana uu iska garaaco erey dhowrka erey isku toosan inay soo baxaan waa suuragal dhowr erey isku toosan inay soo baxaan baa suuragal oo dhici karta buui laakiin ma la hubaa inay soo baxayaan maya dee dunidani dhowr erey isku toostay ma ahane awooddu intaa ka badane inta tobanka sano uu ku jiray intaasaa imanaysee marka waxaa meesha yaallay markii la rabaa waxa laga dhaadhiciya dadka la yidhaahdo waa daayeer kombyuutar kor fadhiisi wey haskala dhacawn haska garaaca haska garaaca si u wado u wado u wado yaa markii sawirku dhammaadee buuxsamaba kow uga soo bilaabayo intuu mawskii aragu horay tagu soo bilaabayo marka dambe alale erey la fahmi karin isku aadaadiyo xuruurtiis uga aado waa dhici kartaa weeye dabeecadda abuurtaysaa wey haddaba dabeecaddu aqoon xumadeeda iyo awooddarradeeda iyo tadbiir xumadeeda waa aragtay soo maha taasaa waxa lagu leeyay duniday abuurtay qoladaa keliya diidanaan jirtay marka kuwa warkooda ka baxa sidoo kale ilaahay wuxuu la keliyoobay waaliraadati doonitaanka waxalaalay wuxuu doonuunbaa dunida ka socon taana cashirkeenni shalay baynu ku soo marnay saa darteed jal waxaakimun allah xukuma jalla weynaaye bimaa araada wax allaalay wuxuu doonu xukuma hase ahaatee wax allaalay ilaahay wuxuu doonu xukuma marka lagu yidhaahdo iyaaka tashbiihii aadamaha inay maskaxdaada ku soo dhacda ama maankaaga u soo degdegtay iska ilaali aadamaha waxay yaqaanaan nin haddii la yidhaahdo waddanku haystaa waxalaalay wuxuu doonuna sameeyaa inuu daalim jaa'ir aan noqdo bay aadamuhu sawirtaan nin kibrey oo cidduu raba ku tumanaya unbaaba la sawiran taas madaxaaga inay soo gashiyo maankaaga looma baahna ilaahi subxaanau wa tacaala wuxuu doonuu sameeyaa cidnana ma dulmiyo qofku ixsaan u sameeyana waa fadliya gallo dheeraada uu siiyey adoon waxba geysanin qofkii aanu u samayninna de wax uu ku lahaayo uu dhiibtay ma jiraan innaga inteennan cid ilaahay dayn ku leh oo xaq iyo abaal ku leh oo ilaa ilaa waxaya waxaynu u sameeye ay tahay ma jira ma jiraan qofkii uu wax siiyana isagaa ku galladaystay indhaha aad wax ku aragtuu ku siiyey indhaha aabbaha iyo hooyadaa kuuma yeelin suuqa iyo sayradna lagaagama soo gadin cid kalena kuuguma deeqin haddii maanta la doondoonana dariiqyada iyo suuqa midna laga soo heli maayo haddaba indhaha ilaahay inuu ku siiyey ilaahay waxaad ku lahayd oo gallad iyo abaalaan miyaa jira ma xoolaad ka siisatay waa kaa iska siiyey indhahaan suuqa laga helini wax walbana aadan siisateen oo maanta haddii lagu yidhahdo wax kasta ha lagu siiyo labada indhood ha lagaa tuuro intay waxgarada wuxuu dhihi may wax walba ood isiinaysaan indhahaygaa iga fiican indhaha wax waliba ka qaalisan saw lagaama iska siinin bifadlihi fadli ilahi baa laguu siiyey dhegihii baa lamida wax kaleba iska daayee cuntadaad cunaysa inaad dhadhaniso oo dhadhankeeda kharaar iyo macaan iyo kulayl iyo qabow iyo dhanaan iyo waxaad dareento waa nicmo aan suuq lagu gedin cidnana aan cid siinin ilaahay baa kaa iska siiyey abaal maad ku lahayd mise dayn baad ku lahayd min fadlihi buu kaaga isaga siiyey qofkii aanu siinin waxaad ilaahay u dhiigatood kula xisaabtami maa jirta ood dhihi rabbi indhahaygaad iga haysaysi indhahaygii maxaad iiga xanibatay qofkuu doona ay siiyanaya waa bifadlihi qofkaanu siininna ma dulmiyino wax uu lahaa iyo waxay u dhiibteen iyo waxay xaqu u lahaayeenoo isu diiday baan jirinba saa darteed ilaahay xaakimun jalla bimaa araada waxalaalay wuxuu doonuu iraada kowniya xukum